wasaaradda arrimaha gudaha federaalka iyo dib u heshiisiinta jubbaland ayaa waxay magaalada kismaayo ugu qabatay tobabar shaqaalaha waaxda maamulka iyo maaliyadda dowladda hoose ee degmada kismaayo tobabarka ayaa wuxuu ku saabsanaa qorshaha sare u qaadista iyo dhaqangelinta dakhliga gudaha ee dowladda hoose ee degmada kismaayo waxaana kasoo qaybgalay qeybaha kala duwan ee shaqaalaha waaxda maamulka iyo maaliyadda ee dowladda hoose ee degmada kismaayo iyo agaasimaha guud ee wasaaradda arrimaha gudaha jubbaland agaasimaha guud ee wasaaradda arrimaha gudaha jubbaland cabdiwaaxid maxamed dhaqane oo dahfuray tobabarka ayaa waxauu ka warbixiyey waxyaabaha lagu baran doono intuu socdo tobabarka
oo ku saabsan canshuur ururinta iyo dakhli soo saaridda heer degmo waxay kaga bedelan yihiin kuwa hore horta waxaa lagu talagalay saan maalmo hore sheegayay waaxba mar baa la tababarayaa marka kan waxaa lagu talagalay waaxda maaliyadda marka laga yaabo dee dadka oo ka shaqeeya waaxda iyo tababarku inay kala badin dadku uu badan yahay waa laga yaabaa laakiin mustaqbalka halkaasa la gaari doonaa tirada marka insha allahu waxa ay kaga bedelan yahay tababarkan kii kuwa hore wuxuu kaga duwan yahay waxaa bixinaya macallinkan khaliif khaalid aandhehe oo nooga yimid muqdisho oo ku takhasusay dhinacan maaliyadda guud ee dhinaca dowladda oo wasaaradda maaliyadda la shaqayn jiray oo xamar ka shaqayn jiray oo meelo badan ka soo shaqeeyey oo ah khabiir dhinaca canshuurta iyo maamulka maaliyadda ah marka asagaa marka daadahayn doona hadduu ilaaha yidhaahdo marka sidii aan maalin hore sheegnay waax walba mar baan aan u tegaynaa oon maarata tababar siinayna hadduu ilaaha yidhaahdo marka insha allahuna waxaan rajaynaynaa mustaqbalka marka inay tababaradan hadda waa bilow oo dadka lagu tababarayo marka inay laga bedelo oo markaas ay noqdaan si kale oo sidan ka wanaagsan inay noqdaan baan rajaynayna hadduu ilaahay idmo